الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ولا نكاح إلا بولي ay walaa yasixu ansixi maayo nikaaxun ilaa biwaliyin weli gabadha inuu bixiyo mooyaane waalmaqsuudu bilwaliyi alrajul aladii yatawalaa taswiij almar'a min aqaaribiha aladnaa faaladnaa waa ninka mas-uul ka noqonaya gabadha guurinteeda ama bixinteeda ee ka mida qaraabadeeda weliba sida ay ugu kala dhow yihiin marka la-aantiina nikaax ansixi maayo waxaana tusiye weligu inuu shardu sixa u yahay nikaaxa ama guurka gabadh aanu weligeedu guurin aanu guurkeedu ansax ahayn alqur'aanu wasunna waana qowlka ama madhabka ay ku tegeen ahlucilmiga badankoodu marka ahlu ra'yiga laga reebo ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay aayado badan dumarka in la guuriyo yaani yatawala arijaal taswiij annisaa walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu buu hi ilaahay ha u guurinina mushrikiinta manaa dumarkaad mas-uula ka tihiin xataa yu'minuu mar kale ilaahay wuxuu uhi wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa ankixu u guuriya markaa guurkii inay cidi tawaliyeyso mas-uul ay ka noqonayso ayay aayaddaasina tusinaysaa qisadaa dhex martay nebiy llaahi muusa iyo ninka الشhيk الصاaلح صاaxiب mdyn ilaahay wuxuu sheegay inuu yihi iنii أuriidu an unkixaka ixdى bnatya haatayn عalى an تأjuranii ثamاniya xijaj inii أuriidu an unkixaka ma odhan an tankixa ama an tunkixaka nafsahaa inaad guursato ama ay iyadu isu kaa guuriso wuxuu uhi inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayn waxaan doonaya inaan kuu guuriyo labadaydan hablood midkood taasina waxaay tusinaysaa in guurka weligu uu tawaliyayo oo aanu nin gabadh iska guursanahayn ama aanay iyadu isa siinahayn waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahunna gabadhii markaa la furo ee ciddadeedii ay dhammaato haddii ninkii uu doono inuu dib u guursado ninkii furay ilaahay wuxuu leeyahy falaa iyaduna ay dooneyso sida sabanuzuulka aayadda uu tusinaya kamaa fi saxiixi albukhaari oo nin baa wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi walaashay baa nin aan u guuriyey kadibna wuu furay markay ciddadeeda dhammaatay ayaa haddana uu doonay inuu guursado marka waxaan ku uhi gabadhaa waan kugu sharfay waan kuu goglay waad garan weyday oo waad xumaysay marka wallaahi in aanad guursanahayn kadib aayaddan ayaa soo degtay marka haddaanay raggu mas-uul ka ahayn guurinta iyo bixinta dumarka falaa tacduluuhuna ma kaana linnahyi can ilcadli macnan wax macnaa ma yeesheen manciga ama diidmada guurka raggu ay u diidayaan nahyiga laga nahyey walihaada ba wuxuu uhi alimaamu shaafici hiya asraxu aayatin fi ictibaari اlwaliy wailaa lama kaana licadlihi macnan waa aayadda ugu cad ee tusinaysa weligii inuu nikaaxa shardi u yahay haddaanu sidaa macnaheedu ahaynaa mancintiisa ama diidmada uu diido ninku gabadhii weliga u ahaa in la guursado macna ma yeelateen inuu arrinku isagu ku xidhan yahabaa taasi ay tusinaysaa mar haddii la yidhi ha diidin qofka arrin ku xidhan isaga ayaa la odhan karaa ha diidin oo dee muwaafaqadiisa iyo ogolaanshihiisa la sugi karaa hay-adaha qur-aankaa ee tirada badan waxa ay tusinayaan waa daliil calى اctibaari اlwaliyi fi الnikaax axaadiida rasuulkae macnaha tusinaysaana waa fara badantahy waxaa ka mid a xadiidu abi muusa oo صaxiixa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam yuhi laa nikaaxa ila biwaliyin waxaa la mida xadiidu caaisha radia allahu canha abu hurayrana wuxuu yihi azaniyatu hiy alatii tunkixu nafsahaa gabadha iyadu isbixisaa iyadoo weligeed oo aanu bixin iyadu isguurisaa iyada ayaa zaaniyada aayaadka ayaa xadiisa iyagoo daliishaday bay jamaahiirtu ku tegeen weligu inuu shardi u yahay nikaaxa abu xaniifa isagu adiladaasi wuxuu ka horgeeyey qiyaas qiyaaskana culimada usuululfiqiga qaarkood waxay tusaale uga dhigaan qiyaaska faasidul-ictibaarka ah oo qiyaasku mar hadduu nas ama deliil ka hor imanayo waa qiyaasaan wax ka soo qaadaan lahayn wuxuu ihi gabadha almaratu albaaliga alrashiida tali amra baycihaa fakadalika tali amra nikaaxaha gabadha qaangaadhkaa ee aan safiihadda ahayn danteeda garanaysa sida ay iibkeeda u baashirayso cuquudda ama heshiisyada iibka cid ay la gelaysa aanay u baahnayn inuu weligeedu tawaliyo sidaasoo kale weeyaan nikaaxeeduna laakiin wuxuu intaa raaciyey idaa tasawajat kayra kuf'in faliwaliyiha fasku nikaax intaasuu isna ku daray haddii ay guursato nimaan kufi aanu ahayn weligeed wuxuu xaq u yeelanayaa nikaaxa inuu faskiyo qiyaaskaas waa qiyaas baila lanna waa fii muqaabili nas aayadaha qur-aanka qaarkoodna wuxuu isku dayey inuu deliishado falaa tacduluhuna an yankixna aswaajahuna an yankixna wuxu uhi fi hadi اlaaya isnaad nikaaxi ilى الnisa nikaaxi baa loo tiiriyey dumarka manaa ficil baa dee looga dhigay marka taasina waxay tusinaysaa inay arrinka nikaaxeeda iyadu mas-uul ay ka noqon karto isguurin karto waxaa la mida xataa tankixa zawja gayrahu waa aayad labaad fiiha isnaad nikaax ila almar'a laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen nusuustaa hore aynu sheegnay waxay ku caddahay weligu inuu shardi u yahay sixatu nikaax waxaana waajiba adilada in lays waafajiyo macno soxa isugu imanaysa adiladu lagu macneeyo in layska hor keeno oo laysku garaacana ma banaana walihaada waxa yidhaha marka nikaaxa gabadha loo isnaadiyey falaa tacduluhuna an yankixna iyo xataa tankixa zawja gayrahu waxaa looga jeedaa an yankixna ey maca tawafuri shuruudi nikaax xatى tankixa zawja gayrah ay maca tawafuri shuruuط الnikaax macnuhu waa sidaa hadday doonaan inay guursadaan ilaa ay nin kala guursato bimacnaa iyadoo shuruudii nikaax oo weligu uu ka mid yahay ay dhamaystirantay macnuhu waa sidaa saas ayaa aayaddaa lagu macnaynaya si aayaadkaa faraha badan ee aada maqashay iyo axaadiidaasi macnaha si ay ku cad yihiin loo waafajiyo aayaddan macnaheeda anna waxaa waajiba adilada in layswaafajiyo manaa aljamcu bayna aladila alati daahiruha tacaarud wa icmaalu daliileyni awlaa min ihmaali axadihimaa nacam weliga marka waxaa loo shardiyaa an yakuuna caaqilan oo nin majnuuni weli ma noqon kara bilijmaac si laysku waafaqsan yahay waxaa loo shardiyaa inuu noqdo baaligan cinda agtari ahli اlcilm inuu qaangaadh yahay oo midaan qaangaadhin weli ma noqon karo labadaasiba waxaanay weli u noqon karin wakadalika waxaa la shardiyaa inuu xor yahay oo addoon weli ma noqon karo saddexdaasiba waxaanay weli u noqon karin liannahum laa yaluuna umuura anfusihim fakeyfa yaluuna umuura gayrihim arrimaha iyagu ay leeyihiin baanay mas-uul ka ahayn oo saddexdaa midna ma guursan karo ilaa loo guuriyo oo cidda mas-uulka ka ahi ay u guuriso oo tasarufaadkoodu ansixi maayaan nacam markaa sidee bay mas-uul uga noqon karaan arrin cid kale ay leedahay nimaan isay guursan karin siduu gabadh u guurin karaa waxaa kaloo la shardiyaa alislaam idaa kaanat ilmar'atu muslima inuu muslim yahay baa la shardiyaa ilaahay baa hi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila walihaada ayaa abu sufyaan inantiisii umu xabiiba uu najaashi u guuriyey rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam lama shardiyo sida saxiixa alcadaala oo hadduu faasiq yahay waa bixin karaa gabadha uu mas-uulka ka yahay waana qowlka ay ku tageen jamaahiir اla'ima qaala shaikhu lislaam ibnu taymiya wاnikaaxu biwilaayati اlfaasiqi yasixu cinda jamaahiiri اla'ima majmuuc اfataawa mujaladka labiyo soddonaad axkaamu nikaax mujaladkaasay ku taalla haddaad majmuuc اfataawa uga baahdo safxada boqol iyo kow waayo arrintan nikaaxu waxaa ku beeran ninka gabadha mas-uulka uu ka yahay asalku waxa weeyaan inuu meel fiican uu dooro xataa haddii uu yahay faasiq oo hadee jeraale arrinta fisqigu arrinka markaa gabadha guurinteeda iyo udooristeeda iyo meeludayisteeda umeeldayisteeda ahar iyo raad kuma yeesha bay yidhaahdeen ahlucilmiga badankoodu sidaas ayaana saxiixa daliil cadaaladda shardiyaana ma jiro min asrax iladila waxaa ka mid oo aan ilaabay ee tusinaysa nikaaxa bilaa weligii inuu faasid yahay xadiidu caaisha aladi fi saxiixi اlbukhaari waxay caaisha ka warantay ana nikaaxa fi ljaahiliya kana calaa arbacati anxaa afar siyaabood baa laysu guursan jiray bay tidhi fi ljaahiliya islaamka horti minhaa nikaaxu nnaasi alyowm afartaa waxaa ka mid ahaa qaabka dadku maanta ay isu guursadaan oo sideeya yakhtubu arajulu ila arajuli waliyatahu aw ibnatahu fayusdiquhaa huma yankixuhaa ninkaa nin u geed fadhiisanaya oo gabadha weliga u yahay ama inantiisa ayuu weydiisanayaa markaasuu mehersiinayaa sidaa uu ku guursanaya waa nikaaxa waktigaa caaisha macnaa shaqayn jira shareecadu ay ogolayd aakhiru lxadiid waxay ku tihi caaisha falama bucitha muxamadu biاlxaqi hdm نikاx الجاhiliyaةi kulh إlا نikاxa الناasi الywم markii nebi mxamed ilaahay subxaana watacaalى uu xaqa usoo dhiibay waxyguu kusoo degay wuxuu dumiyey نikاx الجاahiliya oo kaa masaafada uu ka mid ahaa gabadha weli baa la weydiisanahay نikاx sir wuxuu soo reebay oo qura نikاxa الناasi الywم kaana hore ayay u fasirto waa inuu ninku gabadha ninka mas-uulka ka weydiisto markaa kaa wixii aan ahayni waa nikaax islaamku uu dumiyey oo meesha uu ka saaray wa shaahideyni ay walaa yasixu annikaaxu ilaa bishaahideyn nikaaxu ansixi maayo haddii aanay laba shaahid goobjoog ahay laba markhaati waa sida ay ku tegeen jamaahiir alculamaa waxaanay deliisheen ziyaadada ku soo aroortay xadiidka abi muuse laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahidi cadlin axaadiid kalena way ku soo aroortay culimada qaarna waxa ay yidhaahdeen yakfi liclaan macnaa iclaanka ayaa ku filan markhaatiba haddaa loo samayn laakiin guurka warkiisa la baahiyo dadku ay maqlaan oo la muujiyo intaasaa ku filan ahlucilmiga qaarkoodna iclaanka iyo shaahideynkaba way shardiyeen qaarkoodna waxay dhahen labadaba waa laga maarmi karaa laakiin waa qowl shaada qowlkaas almuhim culimadu guud ahaan waxay isku waafaqsan yihiin nikaaxu hadduu dhaco bishaahideyni aw bishuhuudin wa iclaanin oo markhaatiyaal uu leeyahay lana iclaamiyo dadka la ogeysiiye inuu ansaxayo waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin qowlkaa shaadkaa marka laga reebo ida kaana nikaaxu biduuni shuhuudin biduuni iclaan wa min geyri iclaan haddaanu markhaatina lahayn aan isla markaa dadkana aan la ogeysiina sir uu yahay tusaale ahaan tawaaa azawju walwaliyu wazawjatu calaa ikhfaa'i nikaax ninkii gabadha loo guurinayey iyo gabadhii la guurinayey iyo weligii waxay isku waafaqeen aynu qarino oo cidnaba yaynaanu sheegin markhaatina lama joogo cidnaba umay sheegin waa nikaaxu sir waa sifaax sifaax weeye yanaa waa wuxuu shabahaa zinadii jaahiliyada ayuu shabahaa hada laa yaصix waxaa la isku khilaafay haddii labada midkood la helo shaahideyn la helo iclaanka uu maqan yahay ama iclaan uu jiro oo shaahideyn aan loo samayn nikaax sida صaxiixaa haddii iclaan la helo shaahideynku shardi ma ah oo yugni axaduhuma can اlآkhar haddii nikaaxa markhaatiyaa loo sameeyo yuqni can اliclaan haddii la iclaamiyo markhaatiyaalaan loo samaynna yuqni can shaahideyn riwaayaadka tilmaamaya wa shaahiday cadlinna waa riwaayaat beyna shaadin wa munkar marka xadiid ahaan masalada loo daraaseeyo riwaaya daciifa qaarkood shuduud lagu cileeyey qaarkoodna inay munkar yihiin lagu cileeyey isumana markhaati furan riwaayaat shaad isuma markhaati furaan mid waliba goonideedaay ugu xukuman tahay inay khata tahay oo arrin dadka qaarkood ay ku khaldamaan markay axaadiida ay xukumayaan riwaaya shaada iyo riwaaya shaada odhanaya waa saxiixu bimajmuuci turuqi ama riwaaya shaada wa munkara wa munkara wa shaada ayuu isku kabaya laa mar haddaad maqasho xadiidkaasi waa shaad macnaheed waa khata weeyi waa khalad dhacay wax jira maaha haddaad maqasho waa munkarna waa khalad dhaca weliba cidda khaldanta ay tahay cid aan maqbuul xadiid aan ahayn marka riwaayaadka shaadka iyo riwaayaadka munkarkii soo markhaati furaan walihaada ba imaamu axmed wuxuu ihi fii riwaayati اlmaymuuni lam yahbut can الnabiyi fi shaahideyni shay-un lam yahbut can الnabiyi fi shaahideyni shay xadiid shaahideynka shardiyaya oo rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ka sugnaaday ma jira buuhi halkaasuu masalada iska dhigay wakadalika ibn اlmundir raximah اllah kitaabkiisa alawsat isna wuxuu sheegay xadiid saxiixa oo shaahideynka tilmaamaya inaanu jirin waxaa la mid a sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah اllah aathaarta qaarkeedna waa u markhaati furaysaa shaahid la-aantaas oo cabdurazaaq wuxuu musanafkiisa ku wariyey min طariiqi xabiib mowla curwa in cabdillaahi bni cumar uu u guuriyey oo inan uu siiyey curwa qaala wamaa shahida dalika gayrii wa ayru cur wa curwa wa cabdillaahi nikaaxa ama guurka meherkaana wuxuu leeyahay xabiib oo mowlaa curwa waxaa goobjoog ka ahayn aniga iyo iyo curwa oo zawjkiya iyo cabdullaahi bni cumar oo weligiya walaakinahum adharuuhu bacda dalika wa aclamu bihi nnaas laakiin caqdigu markuu dhacay kadib bay muujiyeen oo dadka ay ogeysiiyeen manaa iclaam baa dhacay shuhuudi may joogin laakiin maxaa dhacay iclaam baa dhacay almuhim sida axwadka a khilaafka lagaga baxayaa waa inuu nikaaxu shuhuud yeesho laakiin haddii la iclaamiyo dadka la ogeysiiyo biduuni shuhuudna uu dhaco nikaaxaasi waa baatil ma odhan karayno ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane yani alwaliyu weligu caadilan uu yahay ay maanican min zawaaji ilmara gabadha in la guursadaba waa diidaya sabab markaa sharciga oo ku sababeynayaana ma jirto ilaahay amarkiisuu khilaafay ilah uhi falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna aw gayra muslimin markaa waa weli waxa guurinaya weliga kale qariibkaa ee xagga qurbiga isaga kusoo xiga haddaanu jirinna suldaanka ayaa guurinaya aw gayra muslimin ama uu yahay midaan muslim ahayn bimacnaa kaafir uu yahay oo haddii markaa uu kaafir yahay weligu wilaaye laga sugi maayo oo inuu muslim yahay baa la shardiyaa walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila umu xabiiba radia allahu canha waxay sheegtay annaha kaanat taxta cubayd illahi bni jaxsh famaata biardi اlxabash fazawajaha الnajaashiyu annabiya salى اllahu alayh wasalam waamharahaa canhu arbacata aalaaf wabacata biha ilaa rasuuli اllahi maca shuraxbiil bni xasana umu xabiibana dee aabaheed abu sufyaan wuu noolaa laakiin kaafir buu markaa ahaa walihaada baan wilaaye la weydiisan wayajuusu waxa u banaan likulli waaxidin mid kasta oo min azawjeyni ka mida labada lamaane ninkii iyo gabadhii an yuwakila inuu wakiisho licaqdi nikaax meherka inuu u wakiisho yanaa cid inuu wakiisho walow waaxidan walow kaana alwakiilu waaxidan wakiilku mid quraba ha noqde haddii ay mid qura labadooda wakiishaan oo gabadhi tusaale ahaan weli ma laha markaa nin saalixa bay wakiilato o ay tidhi iguuri meesha suldaanna ma jiro welina ma laha nin saalixa bay wakiilato isaguna ninka laftiisii buu ihi nikaaxaasi ii aqbal markaa ninkaas ayaa labadii darafba ama labadii dhinacba wakiilo ah waa ansaxaysaa waayo wakaaladu nikaax wuxuu ka mid yahay iyo dalaaquba waxyaabaha ay wakaaladu ku ansaxayso anna waa mima tajuusu fiihi niyaaba waa waxyaabaha qof uu qof kale meeshiisa uu geli karo marka wakaaladu waa ku ansaxaysaa in labada darafba mid quri wakiil u ahaadana wax diidayaa ma jiraan axaadiidka qaarkeedna waa tusisay macnaha xadiidka abu daawuud warinayo gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku tidhi ninkii rasuulka ku uhi zawijnii fulana nacam gabadha lafteeduna oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhaha tardayna an uzawijaki fulana hebel ma jeceshaha inaan kuu guuriyo ee tihi haa marka labadaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakiiluu ahaa halkana sheekhu wuxuu kaga hadlayaa alankixatu lmuxarama guurarka muxaramka ah wuxuu yihi wanikaaxu lmutca nikaaxu lmutcuhu mansuuqun weeyi nikaaxu lmutca wa nikaaxu lmar'ati ilaa ajali waaqat bimuqaabilin yucطiha waa inuu gabadhii guursado muddo wakhtiyaysan oo ay isku waafaqayaan e laba maalmood baan ku qabayaa maalin baan ku qabayaa shan maalmood laba toddobaad bil waxna waa siinaya nikaaxulmatcuud sidaasi ayuu ahaa fii awali lislaam waa banaanaa nikaaxu lmutca kadibna yowmu khaybar baa la nasakhay kadibna haddana waa la fasaxay haddana waxaa la nasakhay fii fatxi maka fii saxiixi muslim ku sugan ilaa yowmi alqiyaama inuu xaaraan yahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay sidaasi ayaanay ku tegeen yanaa ahlu sunna bima fiihim asaxaaba marka laga reebay cabdullaahi bni cabbaas oo ku tegey nikaaxu lmutca inuu jaa-is yahay cinda daruura yanaa markaa daruura ay keento ishkaalaadka markaa lagu soo arooriyey nikaaxu lmutcana waxaa ka mid a axaadiida nikaaxu lmutca ku saabsan ayaa waktiga la nasakhay aan isku waafaqin oo xaadiida qaarkood waxay tilmaantay nikaaxu lmutca in la nasakhay yanaa cumrat alqadaa waa cumradii cumrat alxudaybiya tii ka dambeysay weeye cumrat alqadiya axaadiida qaarkeedna waxa ay ay tilmaantay in la nasakhay fii gaswati tabuuk inuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam mamnuucay axaadiida qaarkeedna waxay tilmaantay yanaa fii fatxi maka axaadiida qaarkeedna fii gaswati khaybar axaadiida qaarkeedna caama awtaas laakiin in la jamciyo ayaa suurtagala axaadiida waxaa ansaxay un axaadiida tilmaamaysa khaybar iyo axaadiida tilmaamaysa fatxu maka iyo axaadiida tilmaamaysa caama awtaas saddexdaa nooc min alaxaadiid ayaa ansaxay waana la iswaafajin karaa waxaa la odhan karaa xalaal buu ahaa yowma khaybar baa la xaaraantimeeyey had haddana mar dambe ayaa la fasaxay kadibna waxaa la xaaraantimeeyey caam alfatx dee khaybar ka dambeeyey axaadiida awtaas tilmaamaysa iyo axaadiida tilmaamaysa in caam alfatxi la mamnuucayna waa la iswaafajin karaa dee labadaasi isku sanad bay ahaayeen manaa fii caamin waaxid ayay dhaceen marka ruwaadda qaarna caamulfatxi bay cabireen qaarna waxay cabireen yanaa caama awtaas bay cabireen calaa kulli xaal nikaaxaasi waa mansuuq weeye waana xaaraan in dumarka sidaa loo guursadaa farqiba udhaxeeya nikaax la waktiyeeyey oo ninku uhi gabadhii muddadaasi ayay xaas iyo ahaanaysa iyo mas'alada kale ah annikaaxu biniyati طalaaq inuu gabadh guursado isagoo markaa niyeysan inuu furo markaa waktigaa la gaadho laakiin lam yatalafad bidalik walam yadkuru fi lcaqd arrintaa kuma dhawaaqin caqdigana kuma sheegin isagun baa niyeysnaa gabadhaa inuu sanad qabo ama laba sanad ama saddex ama afar hadiyo jeer alana waxa ay ka dhacdaa dadka muqhtaribiintaa ardaya ama shaqo u taga waddan kale waddankooda aan ahayn masaladaasi imaam shaafici wuxuu ku tegey nikaaxaasi inuu nikaax saxiixa yahay nikaaxulmutco aanu ahayn waayo sideedaba shuruudda nikaax aanay ka mid ahayn in la niyoodo inuu weligiiba gabadhan qabayo laysa hada min shuruudi nikaax walihaada hadduu cagsiga niyoodo mid shardi shuruudi nikaaxa ka mida khilaafay noqon maayo sidaasi ayaanu ikhtiyaaray oo weliba uu rajaxay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala culimada qaarna aada bay u diideen nikaaxa noocaasa oo waxay idhahdeen waa khiyaamo waayo gabadha ninku marka uu soo doono ee guur uu soo bandhigo talagelkeedu wuxuu yahay inay dee ninkaa reer u ahaanayso isagiina wax kale ayaa u qorshaysan hadduu u sheegi lahaa uu odhan lahaa bacda arbaca sanawaat waan ku furayaa may aqbasheen wakadalika weligeedu muu siiyeen nin arrintaa gabadh uu weli u yahay ama mas-uul uka yahay raalli uga ahina ma jiro haddii inantaada marka lagu weydiisanayo ama walaasha ama gabadh kale oo aada weli u tahay lagu yidhaahdo waa nasi laakiin waxaanu kula socodsiinaynaa bacda arbaca sanawaat waa waa kugu soo noqonaysaa maanaa nina ma yeeleen ictibaaraadka ayaa culimada qaarkood ay eegeen waxaana ka mida sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin walihada wuxuu kala xukum dhigay nikaaxu lmutca in nikaaxulmutca lagala xukum dhigaa waxoogay waa ila yaro adag tahay laakiin waxaanu shaki ku jirin qofka sidaa yeelay inuu khalad sameeyey oo khiyaano iyo kish inuu sameeyey ayaanu shaki ku jirin wtaxliilu wataxliiluna xaraamu weeye ee nikaaxu taxliil macnihiisu uu yahay an yatazawaja muطalaqata halaaثa litaxila lizawji اlawal oo gabadhu marka ay noqoto baa-ina baynuuna kubraa oo ninkii dalqadihi ay ka dhammaadaan saddexdiiba uu furo ninkii markii hore qabay ma guursan karo ninkii markii hore udhaxday ma guursan karo ilaa ay nin kale soo guursato oo ninkaas uu ka dhinto ama uu furo deetana ciddadii ama fasqi uu dhaco deetana ciddadii ay dhammaato oo xataa tankixa zawjan hayrahu waa keli ilaahi subxaana watacaala marka taxliilka macnihiisu wuxuu noqonaya nin baa gabadhaa guursanaya gabadhaasi waxa uu guursanayaa si ay ninkii hore xalaal ugu noqoto nikaaxiisu ma aha nikaaxu raqba ee waa nikaaxu taxliil guur isagu uu doonayo oo guur lexejeclo ma aha ee ninkii hore inuu xalaalowdo ayuu doonaya marka nikaaxu taxliilku isaguna ankixada ama guurarka xaaraanta buu ka mid yahay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi lacana allahu almuxallila wاlmuxallala lahu ilaahay subxaana wa tacaala ha nacdalo ka isku dayay inuu gabadh nin u xalaaleeyo iyo ka doonaya in loo xalaaleeyaba marka waa xaaraan nikaaxaas akaru ahlicilmina waxay ku tegeen inuu yahay nikaax baadila oo aanu ansax ahayn waxaana uu leeyahay kolley suwar haddii meesha uu jiro niya ay jirto ninkan gabadha guursanaya niyadiisuba ay tahay an yuxallilahaa lizawjiha alawal inuu ninkeedii hore uu u xalaaleeyo niyada uu ku guursaday haddii taa ay tahay ama ha jirto in heshiis uu jiro oo gabadha sidaa uu kula heshiiyey ama weligeeda ama ninkii horeba ama yaanu heshiis jirine mar haddii niyada uu ku guursaday taa ay tahay nikaaxaasi waa baatil weeyi suurada kale waxay noqonaysaa in ninkaa lagula heshiiyey inuu gabadhaa taxliiliyo oo weligeediibaa ayaa sidaa kula heshiiyey ama zawjkii hore ninkii hore laakiin isagu nawaa bigayri daalika isagu taxliil ma niyoon iyaga afka ha ka yidhaahdo waan waan idin waan ninkii ha ku yidhahdo waan kuu xalaaleynaya ama weligeedii ha ku idhaahdo ninkii horean u xalaaleynaya laakiin nawaa bigayri daalika waxa uu kula heshiiyey wax ka duwan buu isagu niyooday oo tazawajahaa zawaaja ragba oo hadhow toole marka u ha war waa ku sideedee miyaanad kaba go ahayn wuxuu odhanayaa ma waa waa xaaskaygiie waxaad igula hadlaysaa waa maxay yaani nikaaxa raqba ayuu guursaday marka niyadiisa ayaa muctabara xukumka lagu dhisaya oo heshiiskii markaa baadilka ahaa waxba kama jiraan waa sharطu laysa fi kitaab الlah wa ayuma sharطi laysa fi kitaab الlahi fahuwa baطil marka niyadaasi ayuu nikaaxu ku dhismaya waxaa la mid a haddii gabadha uu kula heshiiyo gabadhiiba waxay tidhi markuu guurka usoo bandhigay waan kaa ogolay laakiin nikaaxu raqba ma aha nikaax ama guur lexejecla maahe ninkayga hore aan doonaya inaan ku noqdee soo i furi maysi markaasuu waxa weeyaan uu yihi ha saasuu kula heshiiyey yaana qabla alcaqd intaanu guursanba aan loo meherin niyadiisuna waxay isaga tahay inuu xaas rasmiya u ka dhigto heshiiskaa markaa gabadha uu la galay waxba guurkiisaa ka bedeli maayo waayo laysa linnisaa'i fii caqdi nikaaxi amrun dumarku iyagu waxna ma guursan karaan oo laa tunkixu almar'atu lmara walaa tunkixu lmar'atu nafsahaa waxna ma furi karaan walihaada u fiirso imra'atu rifaaca waxaa muuqata ninka inay u guursatay si ninkeedii hore rifaaca ay ugu xalaalowdo sidaasaa muuqata walihaada baa ninkii waxay ku eedaysay eed aan jirin si ninkan looga furo oo ninkeedii hore ay ugu noqoto waxay tihi inamaa macahu mithlu hu hudbati thawb ninkani waa waxba ma hayo waa dacalka maradoo kale wixiisu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi lacallaki turiidiina an tarjici ilaa rifaaca waxaad doonaysaa inaad unoq isna wuxuu yihi waxa ay sheegayso waa sax maaha sida raggan ayaan hawshayda u gutaa wuxuu rasuulku ku yidhi waxaad doonaysaa inaad rifaaca aad ku noqoto laa xataa yaduuqii cusaylataki wa taduuqii cusaylatahu waay markaa nikaaxu taxliila waa kaasoo waa xaaraan wakadalika sidaasoo kale waxaa xaaraana yaxrumu ashikaar nikaaxu shikaar ayaa xaaraana oo rasuulkaa nahiyey nikaaxa kama fi xadiidi ibni cumar fi saxiixi الbukhaari wa muslim ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nahaa can ishikaar rasuulku waa nahiyey shikaarka marka shikaarka waxaa fasiray نافع raaوي الحadيiث عن بن cمر والشhikاaر أn يزوج الرaجل بنته عalى أn يزaوiجah الآkخر iبنته laysa بynهma صداq shikاarku waa ninku inuu nin yidhaahdo inantaydan kuu guurinaya waxaa inanta lamida gabadh kasta oo isagu weli u yahay waxaase shardi ah inaad adna inantaada i guuriso ama gabadhaa weligaad u tahay iyadoo dumarkaa wax meheera aan loogu talagelinba in la siiyo oo itifaaqa ama heshiisku wuxuu ku dhacayaa calaa isqaati sadaaq gabadhaa sadaaqeedii ama meherkeedii inuu meesha uu ka baxo oo midba ta kale ayaa budcigeeda meher looga dhigaya yacnaa budcu kuli waaxidatin minhumaa waa sadaaqun lilukhraa mid walba budcigeeda ayaa ta kale sadaaqeedii ama meherkeedii marka nikaaxu shikaar inuu xaaraan yahay ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihiin jamaahiirta ama ahlucilmiga badankooduna waxay ku tegeen annahu laa yasix oo abu xaniifa oo kale isagu wuxuu leeyahy shardigaas baa meesha laga saarayaayo dumarkunbaa meher loo magacaabaya laakiin ma nikaaxu buri maayo laakiin mar hadduu yahay nikaax la nahiyey nahaa can ishikaar oo nahyigu isaga laftiisaba uu ku dhacayo shay shareecadu ay xaaraantimaysay uma noqon karo sabab axkaam sharciga inay sugnaadaan sida nasabkii iyo axkaamta kale guura ka ratibantaa ama ka dhalata waxaase ahlucilmigu ay isku khilaafeen waxay isku waafaqeen haddaanu meesha meherba jirin oo dumarka mid walba ta kale uun meher looga dhigay inay shikaar arrintaasi tahay oo xaaraanay tahay laakiin ka waran haddii labada dumara la isdhaafsanayo laysu shardiyey usawijnii usawijka laakiin meesha meher uu jiro mid waliba meherkeedii ay helayso shikaar ma noqonayaa mise noqon maayo tafsiirka xadiidkan la socda ay u badan tahay inuu yahay min tafsiiri naafic raawi xadiid can ibni cumar haddii la eego hadduu meher jiro manaa noqon maayo shikaar bay noqonaysaa laysa beynahuma sadaaq laakiin ibnu numayr isna ruwaadda xadiidka ka midii tafsiirka uu raaciyey marka la eego meherba ha jirey mar haddii labada dumar la isdhaafsaday oo mid walba ta kale nikaaxeeda loo shardiyey shikaar buu noqonayaa waxaa kale oo tafsiirka ibnu numayr ayidaya mucaawiya ibn abi sufyaan fiqigiisa oo dee saxaabiyun jaliil sida abu daawuud sunantiisa uu ku wariyey biisnaadin صaxiix alcabaas ibnu cabdillaahi ibn cabaas ayaa waxa uu inan u guuriyey nin waxaan u shardiyeysnay inuu inantiisa siiyo mucaawiya ibn abi sufyaan oo markaa khaliifada ahaa ayaa waxa uu amar ku bixiyey oo marwan ibn اlxakam uu amray an yufariqa beynahuma inuu kala kaxeeyo waxaanu ihi hada huwa shikaar aladi nahaa canhu الnabiyu alayhi الsalaatu wasalaam kaasi waa shikaarkii rasuulku uu diiday manaa hadda meher uu jiray meesha haddana mucaawiya saasuu nikaaxaasi u ibaaliyey waxaa intaa raacaya asbaabo xukumkaa keensanayaana waa jiraan haddii labadii dumara la isweydaarsado la ysu shardiyo darar iyo dhibaata ayaa ka dhalanaysa oo waxyaabaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah in gabadha meherkeedii mahrulmithligii laga nuqsaamiyo ila waa gabadh gabadh lagu bedelanaye meher ha looba magacaababe in mahrulmitligii laga nuqsaamiyo waxaa kaloo culimmadooda nikaaxaasi waa bilaa barakaoo markiiba khilaaf baa yimaada haddii labadii nin mid ay xaaskiisii iskhilaafaan khilaafka had iyo jeer aalata kalaa u qoolan dee dhibaatadu markiiba ay gaadhaysaa walihaada sida saxiixa ah mar haddii gabadhan gabadhan lagu bedesho dee laysu shardiyey oo ii guuri aan kuu guuriye ama nin baa wuxuu yihi war gabadhaay si aad weliga u tahay suu yihi ku siin maayo ilaa adna aad isiinaysa taa aad weliga u tahay walow meherba dumarkaasi ha loo magacaabee ama meher kuwa maskuutun canhu ha noqdee mid laga aamusay ha noqdee ma ansaxayo nikaaxaasi waana nikaaxu shikaar sida saxiixa ah oo asalka shikaar xagguu ka yimi culimada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu ka yimi yanaa shakara almakaan oo macnaheedu uu yahay ee saara faariqan meeshii waxay noqotay meel maran marka waxaa nikaaxa nikaaxu shikaar loogu bixiyey likhuluwihi min asadaq marnaanshaha meher uu ka maran yahay meheraan ula socon waa qolada yidhi haddii meheruu jiro shikaar noqon maayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen wuxuu ka yimi min shakara alkalbu oo idaa rafaca rijlahu wahuwa yabuul shakara alkalbu baa la idhaahdaa oo aygu markuu kaajiyo lug lug buu saa kor ugu qaadaa marka nikaaxan maxaa nikaaxu shikaar loo yihi lianna rafca rijliha an yarfaca rijlaha ama rafcuhu lirijliha mashruuط birafci اlaakhari lirijli muuliyati waayo gabadhaa inuu lugteeda taabto ama kor uu qaadaa waxaa ku xidhan shardiga inuu ka kalana gabadha ninkani uu weliga u yahay uu isna sidaasi uu ka yeelo macnaa walow sadaaq ama meherba meesha ha jire marka macnaa luqada ku sugan oo shikaarku uu leeyahay oo u markhaati furaya ama ayidaya xataa hadduu meher jiro mar haddii laysu shardiyey in uu nikaaxu shikaar noqonayo weeyaan kaasina wayajibu waxaa waajib ku ah cala zawji ninka alwafaau inuu oofiyo bisharطi اlmarأa gabadha shardigeeda oo shuruudda la sheegay kitaabu nikaax waa laba nooc in la yidhaahdo shuruuط nikaax shuruudda nikaaxa laftiisa bimacnaa waxaa looga jeedaa shuruudda la-aanteed caqdu nikaax aanu guntamahayn waxaa kaloo la yidhaha ashuruuط fi nikaax ee ashuruuط fii caqdi nikaax shuruudda ay isu shardiyayaan labada daraf ninku gabadha u shardiyay ama gabadhu ninka ay u shardiyeyso ama weliga gabadhu ninka uu shardiyayo fi nikaaxi fii caqdi nikaax caqdu nikaax yanaa marka uu dhacayo marka shuruuddan sheekhu le wajibu calى الزawji alwafaau bisharطi اlmarأati waa ashuruuط fi الnikaax weyi ashuruudu fi nikaax haddaba waa qaybo saddex qaybood ayay ahlucilmigu u qeybiyeen qaybta koowaad waxay tahay ashuruuط almuwaafiqa limaqsuud اlcaqd shuruudda waafaqsan maqsuudka ujeeddada caqdiga laga leeyahay tusaale ahaan gabadhiiba waxay u shardiday ninkii ama weligeediiba wuxuu u shardiyey an yucaashirahaa bilmacruuf waa min ashuruud alatii yaqtadiiha alcaqdu waa shuruudda caqdigu uu keensanayaba inuu macruuf kula dhaqmo ayay u shardiday ama weligeedu u shardiyey ilaahayna wuxu uhi wacaashiruuhuna bilmacruuf marka waa sharطun oo yaqtadiihi caqdu nikaax shardigaasi inuu oofiyaa waajib bay ku tahay ama gabadhaa inuu biiliyaabaa loo shardiyey haddii loo shardiya haddii kaleba dee caqdigaaba keensanayaba mar haddii gabadhii uu mehersado xaaskiisa ay noqoto dee nafaqadii waa ku waajibeysaa wa kadalika waxaa loo shardiyey an yata'ahaa ee an yujaamicahaa waa sharطun oo yaqtadiihi caqd الnikaax marka shuruudda noocaas a shuruud alatii yaqtadiiha caqd الnikaax almuwaafiqa lilmaqsuudi minhu yajib اlwafaau bihaa in la wafiyo ayaa waajiba oo marka horeba iyadoo caqdi nikaax uu keensanaya haddana marka shardi lagu sii galay yaana xukun dheeraada meesha ka soo baxaya oo haddana laysu shardiyin yaana dhammaantoodba dee nikaaxii lama faskin karo haddii ninku woofin waayo haddaan laysu shardiyin weyi laakiin haddii laysu shardiyo xukunka soo kordhaya wuxuu noqonayaa hadduu ninku woofin waayo waxay xaq u yeelanaysaa gabadhii nikaaxii inay faskiso oo bimacnaa dee ninkii furniin ka sugi mayso laakiin kolley qadiyadaasi sida fuqahada qaarkoodna ay sheegeenba qaadi ka maarmi mayso oo gabadhu iska odhan mayso un berigii sidaasaan u shardiyo u woofin waayo nikaaxii waan faskiyey waxaaba dhici karta inaan dee layskuba waafaqin shardigaasi ma jiray inuu jiray inaan laysku waafaqin oo laysku khilaafo oo iyaduna ay leedahay shardigaasaa jira isna uu leeyahy ma jirin waxaa kaloo dhici karta shardigaah layskuba waafaqsanaadabe in cadamulwafaaga laysku khilaafo oo isagu uu leeyahy shardigii waan u oofiyey iyaduna ay leedahay muu oofin marka arrintu ka maarmi mayso qaadi markaa kala jara nooca labaade shuruuddu waa ashuruud almunaafiya limaqsuud alcaq aw lilmaqsuud min alcaqd aw ilmukhaalifa lisharc waa shuruudda sharciga khilaafsan ama maqsuudkii laga lahaa caqdu nikaaxa ka hor imanaysa oo gabadhi baa ninkii waxay u shardiday tusaale ahaan waxay u shardiday inay iska bixi karto biduuni idnihi oo iska safri karto ama iska bixi karto biduuni idni ama waxay u shardidayba an laa daacata lahu calayha wax allaalo wax daaca oo iigu kaa waajibtay ma jirto shardigaa igu guursabay tiri waa yahay buuri ama waxay u shardidayba an laa yata'aha raashinkumaan kuu karkarinaya dhar kale waa kuu kaawadeynayaaye dumarnimo aniga ha igu soo dhawaan bay tiri saasay u shardiday amaba se waxay u shardiday an yuطalliqa darataha gabadha kale dee dangeladeeda iyadaba ka horreysay inuu furo ayay u shardiday marka shuruudda noocaas ee sharciga khilaafsan lama oofinayo haddii la oofin waayana faski xaq uma yeelanaysa gabadhu waayo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi kama fi saxiix الbukhaari wa muslim min xadiidi caaisha radia allahu canha ayuma ma baalu rijaal yashtarituuna shuruuطa laysat fi kitaab اllah ayuma sharطi laysa fi kitaab اllahi fahuwa baطil wain kana miata shar ay wain ishturita miata mara boqol jeer ba hala shardiyay haddii aad ba loo ta'kiidiyo mar hadduu kitaabka ilaahay khilaafsan yahay shardigaasi waxa weeyaan in la oofiyaana waajib maaha mana banaano marka hore shardiga noocaasa in laysu shardiyo walihaadaba caaisha radia allahu canha markay doontay bariire inay iibsato waana munaasabada xadiidkaasi uu ku yimi waxaa bariiro dadkii addoonta ay u ahayd ay shardiyeen an yakuuna lahum lwalaa caaisha waa kaa iibinaynaa bay yidhaahdeen laakiin walaheeda annaga ayaa iska leh walaha macnaheedu waa maxay waa addoonka qofka xoreeyey baa xaq u leh inuu dhaxlo haddii cid ku dhaxlaysa bilfardi ama bitacsiibi aanay meesha joogin marka waxay yidhahdeen adigu iibso oo xoree laakiin walaheeda annaga ayaa leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama alwalaau liman actaq laakiin caaisha wuxuu kuhi ishtariii ishtarii washtaritii lahum lwalaa iibso walahay sheegayaana u shardi waxaa tira waayo walaha idinka ayaa leh mar hadday si kale inaad gabadha bariira aada ku xorayso o aada ku iibsato ay kuu diideen sidii bay caaisha yeeshay kadib baa rasuulku mimbarka u baxay oo hadalkaa uu yidhi maa baalu rijaali yashtarituuna shuruuطa laysat fi kitaabi اllah ayuma sharطi laysa fi kitaabi اllahi fahuwa baطil wain kana miata sharط inama alwalaau liman actaq marka shardigoodii caaisha radia allahu canha ay u ballan qaaday inay iyagu walaha yeelanayaan maadaama sharciga uu khilaafsan yahay alwalaa waa luxmatun ka luxmati nasab oo laa yajuusu baycuhu walaa hibatuhu shardigooda waxba lagama soo qaadin waa shardi baila weeye wakadalika alamru fi nikaax nooca saddexaadee shuruuddu waxa weeyaan waa shuruud laa yaqtadiiha caqdu nikaax caqdiga guurku ama meherku keensan maayo mubaasharatan shuruuddaasi uga dhalan mayso walaysat munaafiya lahu walaa mukhaalifa lisharc wa fiiha maslaxa liطarafayni aw liaxadihima waa shuruud aan caqdigan guurku aanu keensan ahayn oo iminka nafaqada iyo almucaashara bilmacruuf iyo dee caqdigaaba keensanaya soo maha sidaasoo kale maaha wa kadalika shuruud caqdu nikaax uu diidayana maaha ama shareecada khilaafsan maslaxa ayaana labada daraf ugu jirta ama midkood ugu jirta mihaalu dalik arrinkaa tusaalihiisu wuxuu yahay gabadhiiba waxay ninkii u shardiday an laa yatazawaja calayha in aanu la guursan maxnaa waxay tihi anigu waan garanayaa inaad guursataa inay kuu banaan tahay inay xalaalta wa xaaraan odhan maayo laakiin dee qofku qof shardi uu kula geli karaa arrin mubaaxa inuu ka tanaasulo ama arrimaan waajib ku ahayn inuu isa saaro hadalka ama tawdiixa waxaan u raacinaya wadaadada qaarkood baa dhaa la shardigaasi kitaabka ilaahay buu ka hor imanaya waayo ilaahay baa beneeyey afarta oo gabadhuma waa xaaraan bay tihi afartu afartuba xalaal bay kuu yihiin waa mubaax laakiin qofku qof uu kula geli karaa heshiis arrin waxa weeyaan mubaaxa inuu ka hadho ama arrimaan waajib ku ahayn inuu isa saaro haddii almuslimuuna calaa shuruuطihim ama ninka markii gabadha la siilay waxaa loo shartay an laa yukhrijaha min beladiha yeman buu ku guursaday inan yamanyada isagoo soomaaliya markii la siinaya waxaa la yidhi inantaa waanu ku siinay waan kuu guurinay bishari an laa tukhrijaha min beladiha beledkeedana waa inaanad ka saarin manaa waa shuruudda noocaas oo kale waa shuruud caqdu nikaax aanu keensan ahayn kana hor iman mayso isla markaa sharcigiina ma khilaafsana maslaxana labada daraf midkood ayay ugu jirtaa marka shuruudda noocaasa ahlucilmigu waa isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laa yalzamu wafaauha walaa yalzamu calaa cadami wafaa'iha alfask in la wafiyaa laazim aha haddii loo wafin waayona darafkii kale faski xaq uma laha nikaaxi uu faskiyo xadiidkaasaanay deliishadeen ayumaa sharطi laysa fi kitaab illaahi fahuwa baطil wain kaana miata shar waxay yidhahan waa sharط oo laysa fi kitaab illaah gabadha in la yidhaha beledkan kama saari kartid ay degantahi ay ku dhalatay ku barbaartay waa shardi aan kitaabka ilahay ku jirin gabadhuna inay tidhaahdo waxaa shardi ah inaanad ila guursan waa shardu laysa fi kitaab illah saasay yidhahdeen laakiin sida saxiixa xadiidka macnihiisu sidaa ma aha wa ayumaa sharطin laysa fi kitaab illah macnaheedu ma waxa weeyaan shardi kasta oo baabka abwaab ulmucaamalaat ku jira dadku ay isu shardiyaan oon aayad loo haynin daliilo ah shardigaa laftiisa si gaara ama xadiid waa baail ma sidaasaa macnuhu la hadduu macnuhu sidaa yahay shardi qur-aanku uu sheegay ama xadiidku sheegay mooyaane shardi kaleba inay dadku wada galaan xaaraan bay noqon lahay dee sharun laysa fi kitaab illahi buu noqon lahaa laakiin ayumaa sharin laysa fi kitaab illah macnaheedu waxa weeyaan waa ayu sharin oo yukhaalifu kitaab allah oo shuruudda waxaa asal u ah sida saxiixa ah dadku waxyaabaha isu shardiyaan waxaa asal u ah inay tahay mubaax ayaa asal u ah shardiguna wuxuu baadil noqonayaa un idaa khaalafa kitaab allah ay xukm allah ilaahay xukumkiisa marka uu khilaafo ee uu ka hor yimaado shay xaaraana uu xalaalaynayo ama shay xalaala u xaaraantimaynayo marka haddaad tidhaahdo gabadhii markay ninkii u shardiday inaanu la guursan guurkii xalaasha u ahaa miyaanu shardigaasi xaaraantimaynahayn meema xaaraantimaynayo oo ninkii isagoo shardigaa galay waa guursan karaa laakiin gabadhii unbaa xaq u yeelanaysa nikaaxi inay faskiso intay u socotaa waa intaa inay iska daysana xaq bay u leedahay oo isagoo shardigii khilaafay yani ay xaaskiisa sii ahaato marka shuruudda noocaasa sida saxiixa ah yajibu alwafaau bihaa in la oofiye ayaa waajiba haddii darafkii galay aanu oofinna darafka kale wuxuu xaq u yeelanayaa nikaaxa inuu faskiyo iyo inuu daayo labadaba alfaska walimdaa waxaana sidaa ku tegey ana saxaabada qaarkood oo cumar ibnu khadaab radia allahu canhu uu ka mid yahay amiiru lmuuminiin waxaana u daliila qowlkaas aayadaha faraha badan ee amarka ku bixinaya in shuruudda iyo ballamada laga soo baxo yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu biاlcuquud wa awfuu biاlcahdi ina alcahda kana mas-uula wakadalika qowl الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam almuslimuuna calى shuruuطihim wakadalika qowluhu kama fi صaxiixayn ina xaqa shuruuطi an tuufuu bihi fii riwaayati ina xaqa sharطi an yuufaa bihi ma staxlaltum bihi اlfuruud marka shuruuddii ninkuu ku xalaashaday gabadha inuu oofiyaa inay waajib tahay mar haddaanay sharciga khilaafa inaanay ka hor iman ahayn ayaa xadiidkaasina uu tilmaamaya ilaa an yuxila inuu xalaaleeyo mooyaane shardigaasi xaraaman shay xaaraan aha aw yuxarima ama uu xaaraantimeeyo xalaalan shay xalaalah marka shardi baatila buu noqonayaa markaasuu noqonayaa shardi aan fii kitaab illaahi ku sugnayn wa ayumaa sharin laysa lahu ayumaa shari laysa fii kitaab illaah fahuwa bail wayaxrumu waxaa xaaraanka cala rajuli ninka an yankixa inuu guursado zaaniyatan oo ninkii cafiifka ahaa baa laga hadlaya isagu dhowrsoonaa gabadh uu zino ku og yahay inuu guursadaa ma banaana aw mushrikatan ama mushrikad inuu guursadaa ma banaana walcaksu wakadalika alcaksu cagsiguna waa sidaas oo kale oo gabadha cafiifada ahi inay guursato nin zaaniya oo zine ay ku og tahay ma banaana mushrik inay guursataana ma banaana ahlulcilmigu aayadda qur-aanka tafsiirkeeda isku khilaafaan azani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrika wazaniyatu laa yankixuhaa ilaa zanin aw mushrik xurima dalika cala almuuminiin soo maha waxa muuminiinta laga xaaraantimeeyey waa maxay bay isku khilaafeen ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhahdeen damiirku wuxuu u noqonayaa ama ismulishaaru wuxuu u noqonayaa zinada oo zinada laga xaaraantimeeyey muuminiinta waayo haddii la yidhaahdo guurkanaa laga xaaraantimeeyey azani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrika waxyaabaha ka dhalanaya waxaa ka mid a ninka zaaniga muslimkaa inay u banaan tahay mushrikada inuu guursado haddii la yidhaahdo waxaa la xaaraantimeeyey waa zinada uun ee guurka ma aha aan ku soo celiyo waxa la isku khilaafa baynu hi xurima dalika cala lmuminiin dalika ismulishaaru xaguu noqonaya ahlucilmiga qaarkood waxa h wuxuu u noqonayaa zinada oo zinada laga xaaraantimeeyey muslimiinta ee waxa laga xaaraantimeeyey maaha guurka inuu ninkii gabadh zaaniyada guursado ama gabadhii muslimadda ahayd ay guursato nin zaaniya waayo haddii aayadda sidaa loo macnayo waxa waxaa ka dhalanaysa ninka zaaniga inay u banaan tahay inuu guursado mushrika waata ilaa zaaniyatan aw mushrika taasina waxa weeyaan mid inay xaaraanta laisku waafaqsan yihi oo muslim walow zaaniba ha noqdee mushrikadna guursan karo cagsiguna saasoo kale oo gabadhii zaaniyadda ahayd muslimadda ahayd inay mushrik guursan kartaa ka dhalanaysa taasina waa xaaraan si laysku waafaqsan yihi marka zinadun baa la xaaraantimeeyey ee maaha guurka azani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikana aw mushrikatana waa ikhbaar can ilwaaqic oo bimacnaa ninka zaanigaahi ma doonto gabadh zaaniyada mooyaane haalibkaa sidaasa dabcigooda saasa waayo inta badan gabadh cafiifada waan la siinahaynba ama mushrikad buu doontaa maaha macnuhu in xukum laga waramayo xukmu zawaaji zani laakiin macnuhu waxa weeyaan oo yaanu guursan maaha macnuhu macnuhu waxa weeyaan dabcigoodaa sidaasa ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdeen maya aayaddu waxa ay ka hadlaysaa inuu dabcigoodu saa yahay way ka hadlaysaa waxaa kaloo ay ka hadlaysaa inaanay banaanayn inuu zaanigu cafiifad guursado ama za- in nin cafiifi zaaniyadu guursado waana qowlka saxiixa ah adilo kaloo fara badan oo dee aayaddan aan ahayn oo tusisayna waa jirtaa xukumka ah oo ninka cafiifkii gabarh zaaniyada ma guursan karo xataa tatuub wayestabri'aha ilaa ay toobad keento weliba uu iska hubsado in raximkeeda ay wax ku jiraan iyo in kale wakadalika gabadha cafiifadda ay nin zaaniya ma guursanayso xataa yatuuba ila allah ilaa ilahay u toobad keeno adilada waxaa ka mida adilada qur-aanka ku sugan ee shardiday dumarka u shardiday alcifa dumarka ragga muslimiinta loo xalaaliyey dhowrsoonida u shardiday wاlmuxsanaatu min almuuminaat wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhuna ujuurahuna maxaa loo shardiyey gabadha ninka muslimkaa loo xalaaleeyey haddii ay tahay kitaabiya iyo haddii ay muslima tahayba waxaa loo shardiyey inay noqoto muxsana ee cafiifa can zina taasaa loo xalaaleeyey hadday zaaniya tahay looma xalaaleyn weeyaan mafhuumku bal raggana u fiirso muxsiniina gayra musaafixiina walaa mutakidi akhdaan kadalika qowluhu tacaalى muxsanaati gayra musaafixaat walaa mutakhidaati akhdaan marka ninka iyo gabadhaba waxaa loo shardiyey inay noqdaan yana ninkuna cafiif uu noqdo gabadhuna waa inay noqoto cafiifa axaadiid markaa macnaha tusinaysaana waa jirtaa waxaa axaadiida ka mida xadiidka cabdillahi ibni camr ibn اlcaas mirhad ibn abi mirhad alghanawi ninkii la odhan jiray kaana yaxmil asara bimaka kaana bimakata bagiyu yuqaalu laha canaaq naag dumarka xun ka mida oo canaaq la idhaahdo ayaa maka joogtay wakaanat sadiiqatahu qaala jiئtu ilى الnabiyi faqultu ya rasuula الlah ankixu canaaqا ma guursadaa gabadhaa qaala fasakata canii fanaزlat wazaniyatu laa yankixuha ila zanin aw mushrik macnaheedu yahay uma banaana nin cafiifi inuu guursado zaaniyad ee zaani iyadoo kalaaun baa guursada oo mushrik baa guursada fadacaanii faqara'aha calaya waqaala laa tankixhaa rasuulka i yeedho aayaddaasi imaqashiye waxaanuu yidhi ha guursanin amaa xadiidka ay deliishadeen culimada yidhi waa bannaan tahay gabadh zaaniyada nin cafiifi inuu guursado wakadalika alcaks oo xadiida ku saabsan ninkii rasuulka u yimi yihi ya rasuul allah ina imra'atii laa taruddu yadda laamis gabadhaydu yanaa nin taabtaba gacantiisa celin mayso manaa jusba iska odhan mayso ragga oo rasuulku uhi طaliqha iska fur markaasaa wuxuu yihi laa astagni canha fainii uxibuha kama maarmayo waan jecelaha iyadoo sidaasa haddana idan amsikha haddaba iska hayso xadiidkaasi waa صaxiix laakiin adiladan kale si loo waafajiyo waxaa la odhan karaa laa taruddu yadda laamis kuma cadda inay gabadhaasi zaaniyad ahay maanta kaiir min annisaa laa tarudna yadda laamis nin taabta iyo nin gacan qaada iyo nin dhinac fadhiista oo dhinaca dhinaca u saara shay waxaaba iska noqotayba yaana sida xalaasha oo kale loo isticmaalay noqotay laa taruddu yadda laamis marka wax maa duuna zina wax zinada ka sokeeya inuu ujeeday baa dhici karta ama dee arrintan inay ahayd wuxuu ka shakiye un aanu aanu wax caddayna aanu uhaynin walihaada adiladaa ku cad in ninka muslimkaa gabadha zaaniyadda ahi ninka cafiifkaa gabadha zaaniyadda inay xaaraan ka tahay gabadha cafiifadaana ninka zaaniga inuu xaaraan ka yahay weliba saa saxiixa haddii loo meheriyo aanu nikaaxu ansaxayn aanu guntam ahayn maadaama nikaax la nahiyo la xaaraantimeeye uu yahay adilada saa ku cad lagama horgeyn karo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira